bismi illaahi araxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhugunsadayaal barayse faylaha ka dhowaada qodobada warkaana hiraabna muunku door karoon ee idaacadda raadiyo baydhabiya sinhayta dhegaystayaal waa sadeew xaaladda nololeed dadkii hakabugtaali oo colaada ku jarta qaybo kumadda soomaaliya oo ku sugan magaalada muqdisho hooyo soomaaliyeed oo xaqiijiday in ariitiya hay-adda nabad sugidda sirdoonka qaranka ee ku tuhmayta muddo tumiyo limaala moode axmed midow may kula hadalay guddiga doorashooyinka dadban ee jubbaland iyo laamaha ammaanka maamulkaas iyo gabdho ku tirsan ciidanka haram caad oo tababarlanka qaaday dalka turkiga banaanbaxi rabshida wadada oo kusii dareero koonfur afrika iyo soomaali badan oo laka dhibaatay banaanbaxydaas akhbaaraadka bannaankana dhegaystayaal welibaan ku door korona bukaano la ildarnaay covid nneteen oon amuudi qarah sababay ogsijiinta iyo dad isuqoysi oo maalmo ka hiran istanbuul kureed markii hokororan colaado ku dareerta afghanistaan qaybo kumidee barayse fayle dhegaystayaal weliba waa barayse talaade u taariikhda miilaadiga weliba ayaa ka beegantaa tumiyo saddeeda bilo toddobaad sannadka lamaada kun labaatiyo kowka intaasee welibaana qodobadii warkaana hiraabna muunku door koronaya haddana ka dhowaada dhugunsadayaal warkii hiraabna moo faahfaahsan faylah dhegaystayaal sideew xaaladda nololeed dadkii ha ku barakayay qaybo kumidda soomaaliya oo ku sugan magaalada muqdisho dadkun weliba markaase iyo hakubugtalana colaado ku dareerta qaybo kumidda waddanka gaar ahaan gobolka shabeellaha hoose iyo deegaano kale oo ku tirsan soomaaliya dadkun weliba hadda dhibaatooyin shalgadiysan ka haysatee degmooyin ku tirsan gobolka banaadir waliba waa xaqiijinaa in waliyo aaman waliyo hiridan iyo waliyo markaasi dhaxanta kugabadan yoon haysana walibana farmiindirana dowladda dhexe ee soomaaliya
umeli hoykii oo hamarkii caasimadii ayaa soo maraka ana marka ulayskaasayta unta kala kulun intan midi una qoynin bii male alxamdulilaahi baad male cuntii la-aan yani qoota lamadun hamin roobkii intka da-ay dhan wal oo harsashamal mandhaadon kule isanba ilenkasin kahayte wal oo oo walaa ohowade oo bace mal wal hadi la haysad mal yariistan hadda an inta kahay naftasheeba caadiye marki alxamdulilaahi raashin la-aan iyo ambat oo xaafidoo jirta anii la idhaaf unugti marka xaaladiyasaasay taw e culeeskaasaan haysada alxamdulilah rabbilcaalamiin roob iyo dhaxan ah xaalku aan ka saxawayn ilmihii kuwa ka aad qabanaysa male ku kasta cun kastaba hoostaadaas rabaa ilaa roob haddaa aa moogta dhaxanaana jirta joogaa leed wadataa dharkalena ma wadatid nin kastaba xabadkiis wata lees la soo qaxay wallaahi xaaladda ma qayaasana kolley waxyaabo badanaa rabnaa haddii wax noola qabanaa annaka hooy ma haysano xalay ma hurdin habeen horaata ma hurdin maxaa sababay roob ciyaalkeenna iyo annakii waa isku dhibaataysannahay daryeel ma haysanno hooy ma haysanno walaalayaalow muslimnimada waxay ka mid tahay inaan laysku gargaaro waxaan u baahannahay inaan noola gargaaro hurdo la'aan hooyaad la'aanaa na hayso walaalayaalow islaamnimada jidkeeda waxa waaya inaan laysku gargaaro waxaan rabnaa inaa gargaar degdeg noo gargaartiin naga soo gaarsiin oo hooyo aan aan haysanin oo masquul aan haysano biyaan haysanin ma fahamta ceeshkanaan ku jirnaa waa ujeeddaa waxaan ka codsaynaa dowladda soomaaliya gaar ahaan wasaaradda in gargaar degdega lana soo gaarsiiyo macluun ugu daran ayaan ku jirnaa waa u jeedeen indhihiina markhaati ah aad iyo aad roob oo xoogle ayaa noogu da-ay hoyna ma haysanab intii dad walaal aan ku soo degnayn waa ku garab qaban kara waa intaas waa fahandha malayna ciishkana waa ujeeddaa kan wax roob celinaya ma ah xalin roobka ujeedaya uu da-ay ilaa saak waa ujeeddaa
hooyo soomaaliyeed oo laka magacaabo qaali maxamuud guhaad weliba ayaa xaqiijiday in gabartii oo laka magacaabo ikraan tahliil faarax muddo tumiyo li maalamoodde kuma qontay gabartahaas weliba ay tilmaantay in gabartii ay ku tuhumayta hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa hooyo qaali oo warbaahinta kala hadlay magaalada muqdisho weliba ay xaqiijda in gabartii ay ka shaqeeyasi xafiiska ee beeg naxariisda injineer yiriisow islamarkaana hilaha miinge lanshaani guriga baabuur dowladda soomaaliya gaar ahaan hay-adda yeelata weliba warbaahinta saaslimada la hadlay ariita abtisho oo laka magacaabo yuusuf maxamuud guhaad lamaada say waalid weliba ku codsana dowladda in gabartiyo nololna ka tusa
gabadhaydu waa gabarh yaroo wax barato waddankan inay shaqo ka qabsato u timiday gabadhaydu nimankaasaa iga iga haysto iga wateen baabuur la yaqaano oo maxaan ku dhahay loo jeedo annaka kaamira hadda aan xogtaan hayno baa gabadhiyo raaciysaan haynaa baabuurka wuxuu ka soo galay kilomitir zero iyo global hotel dhexdooda meeshaan degannahay gabadha degan tahay intaas dhexdeeda baabuur soo galay waa baabuur amni ah waa baabuur la yaqaano waa baabuur gacanka uu soo daayay dhammaantood waxaan ka codsanayaa aniga hooyan ahay cunugeedii maqan yahay gabadhaydi waa gabarh wax baratay oo dalka iyo dadkeeda wax u soo baratay gabadhaydii ma haayo gabadhaydii intaasay maqan tahay waa gabar waxaan ku tuhmayaa nimanka nabad sugidda gabadhayda biliis oo biliis ummadda soomaaliyeed oo magacaygii muuqayga taqaano halii gurmado gurmadaan u baahanahay waxaan codsanayaa gabadhaydii meel alla meeshay ku jirto dowladda inay iiga soo bixiso gabadhaydii xaqdaraa lagu watay gabadhaydii xaqdaraa lagu haystaa gabadhaydii biliis gabadhaydii waxa liiga qabto madaxweynaha uu edo imaqlaayo waxa ka qabto ra-iisul wasaare rooble waxa ka qabto ha ka qabto maxaan ku dhahay wasiirka oo cadaaladda maxkamadda garsoorka gabadhayda gabar la aqoon waaye ma aha gabadhayda waxay ka shaqaynaysay xafiiskii injineer yariisow gabadhayda waa gabar la yaqaano caan aheed gabadhii waxbarasho iyo aqoon kororsiya waxay u aaday dalka ingiriiska markay soo laabatana waa kanaa dhibkaanaa lagu sameeyey oo oo gabadhaydii meel lagu qabirtay saaka waxaan tegey maxkamadda ciidamada waxaan geystay dukumiintiskaygii oo maxaan ku idhahdaa gabadhayda dhibkeeda aan ku sheegay aan uga hadlaayo way iga qaabileen
nolol iyo geerina kuma hayno Een, waxaanan qiyaasaynaa gabadhaas in ay naga jirto een, dhanka dowladda dhan kastay bay yihiin een, qofka bini'aadankaana afar iyo labaatan saac wixii ka badan een, in la wareysto haddii uu dembi leeyahayna la yidhaha dembigaas uu leeyahay hadduunsan lahaynna la soo deeyo waxaan marka annaga aan sheegaynaa gabadheenna inay si xaqdarro ah ugu haysto een, waxaanan ka codsanaynaa ummadda islaamka ah meel kasta ay joogaan in ay nala baadigoobaan gabadhaas ikraan taaliil faarax oo aan ahay abtigeed
dhinaca kale waalidiinta qaar oona la xiriirna weliba oona in sheegaynaa in iyo obsadaan in gabarti oo la dila ama la dhibaatay islamarkaana iyo codsadaan in gurmud deg dega lanfadiya hogaamiyaha jubbaland axmed midoobe weliba kulan gaara la qaaday guddiga doorashooyinka dadban ee dowlad goboleedkaas weliba kula hadlay in isdiyaaryo ka qabsamowka doorashada lamada aqal ee baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya axmed midoobe weliba kabooriya guddiga doorashooyinka dadban ee jubbaland intii u qabadan doorashada dhexdhexaada islamarkaana in inshal gaarqaadno shakhsiyaadka tartamo weliba kala dardaaramay in lang adeega sida inkafayla oo cadaaladda sinaan musharaxiintan tartamayta kuraasta lamaada aqal yeeri dhinaga kale weliba fadhaga gaara lawaalad dhinaga kale weliba fadhaga gaara madaxweynaha la waaladay saraakiisha amniga jubbaland oo kala hadalay sidii linjoogtay lahaayey kulamada iyo iswarqabowka maadaama doorashaha ka dareerta deegaanadiis gunaaneedka shirke axmed midooba weliba qaabilay saraakiisha ammaanka ee maamulkaas islamarkaana weliba isla gorfeena kordhiyowka iyo warkawarqabowka ammaanka dalka inka dambeyn madaxtooyada jubbaland weliba ay hasaartay war-saxaafadeed arrimogase in ku hadalaasa taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed sareeyegaas cabdi xasan maxamed xijaar weliba diyaar-degeenka eedangadee magaalada muqdisho ka sagootiyey afartii iyo sagaal gabdhood oo soomaaliyeed oo ku tirsan ciidanka booliska gaar ahaan xaramcad oo tababar lanka qaaday turkiga taliya ku-xigeenka ciidanka xooga dalka taliya ku-xigeenka ciidanka booliska soomaaliyeed ee genaraal zakiya zakiyo xuseen axmed oo gabdhowaasay kala dardaarantii intii onagadan gebdho shaqadiiyo daacadnimo qabdow waana matalan qaran oo matalan qabiil sidii hadalka nigdi koox ahaan isku warna- wada xidhnaada haddaa ka wada imaateen qabiilo kala duwan ama guryo kala duwan maanta kulliina waxaad tihiin kooxda kartisan haramacad ragga idinka horeeyane iyo kuwan iga dambeeyane waxaad tihiin walaalo laakiin ani waxaa iga fiican oo qalbiga ku dejisanooya gabdhaa ii soo socda oo garab ii noqon doona sidaa idinka marka garab idigu noqdo idinka maanta garab ii noqdo qarankana garab u noqdo ogaada gabdhaha soomaaliyeed dhibaatooyin badan ay la kulmaan ama kufsi ha noqoto dil ha noqoto afduub ha noqoto guur qasab ha noqoto wax badanay la kulmaan maanta hadday helaan ciidan gaar ah oo gabdho keliya ka tirsan oo iyaga xuquuqdooda u doodayo gabar walba soo ma ku seexan karto nabad iyo iyo barwaaqo waxa mas-uuliyaddana saaran ogaada maanta waxaa u maqantiin waa qarankiina iyo ciidankiina iyo hooyo walba iyo gabar walba oo dhibaataysan oo sugaysa dadkii badbaadin lahaa ogaada shaqadaa ku jirtiina waa shaqo ajar iyo xasanaad niga raacayso waa haddaa u niyeysatiin
horey dalka turkiga weliba tababar lahan horey dalka turkiga weliba tababaris la gedeysan lahankasiyey ciidamo ku tirsan haram cad iyo gorgor dhammaantii weliba ahaayna megel laakiin had weliba la qaaday cutubyo ku tirsan booliska gaar ahaan gabdho soomaaliyeed taliska difaaca dowlad goboleedka puntland weliba faahfaahin ku biyey howlgal maalmooyinka ka dambeeye ciidamada ammaanka maamulkaas iyo ka sameyn deegaanadiyo taliyaha difaaca puntland yaasiin cumar dheere weliba uuse tilmaamay in howlgalladaasay iyo fuliyeen ciidamada waana markaasi ku dhanhaya al-shabaab iyo daacish oo muddo toddobaada ku sugnayay deegaanada weliba uuse tilmaamay in howlgalkaasi fuliyeen ciidamo si gaara intou baran welibana xaqiijay in xubno ku tirsan dagaalamayaasha al-shabaab howlgalkaas laka dili inka dambeyn taliyaha difaaca puntland yaasiin cumar weliba tilmaamay in howlgalladu nagada doonaan haana sii dareero doonaan welibana in shacabka ka codsaday in ciidamada garab siiyaan puntland weliba deegaano ku tirsan dagaalo kala jartee al-shabaab iyo daacish oo ku sugan buuraha galgala banaanbaxyo rabshadooda iyo weli yaa weli weliba kasii dareera dalka koonfur africa weliba laka dalbadaha in xoriyadii sreed lansiya madaxweynihii hore ee dalkaas joki zuma oo maalintii shanaad xabsi ka jara dadka banaanbaxa dhikahaya weliba markaasay iyo banaanbaxyada si xoogland ku dareera magaalooyinka durban oo boobku bilaawday iyo johannesburg weliba sii dare weliba banaanbaxyadaasay lasii daba dareeree bobland jaysidahaya goobihii ganacsiga afar muwaadin oo soomaaliyeed iyo shaqaaqooyinkaasay ka amoodi siyeed kalena dhaaway shalgadiisan yahadeyri goobihii ganacsiga iyo lahayn gebi ahaanba dhulkala ka dari qaar kumadana walboobi cabsi xoog badan yaha wajahday ganacsatada soomaaliyeed oo gebi ahaanba hiri goobihii ganacsiga iyo ka lahayan magaalooyinka johannesburg iyo bretoria madaxweynaha koonfur africa oo la hadlay dad oo la hadlay oo kala hadlay telefishinka dowladda weliba codsaday in banaanbaxyadaasay la roojiyey saasilimada weliba farmiin deg degan diray ciidamada militariga iyo ciidamada sida gaarka intou baran oon ka baaqi in la xakameeya banaanbaxan kasii dareera qeybo kumida wadanka cismaan cabdi aadan oo kumida ganacsatada soomaaliyeed ee wadankaas degan iyo warbaahinta la hadal usoon xaqiijiyey in naftiyo halrooreen waana ku sugunyin nawaaxiga magaalada banaanbaxa ku dareera weliba uus xaqiijay ilaama xaalada degaasa inuu hangalaan goobaha qalalaasaha ku dareera koonfur africa weliba kumidta dalal kale ka dhibaateew muwaadiniin badan waana weliba kumid ee dalkaasay dal soomaali ka badanta weliba laka dhibaatay soomaali badan qaarna wal dili qaarna wal jirdili qaar kalena wal dhibaateeya meelo warkaasi dhegeystayaal siinku kuyahay duhiraabnimaadan weliba waa idaacadda raadiyo baydhabo magaalada baydhabo haddana akhbaaraadka bannaanka ankiyaraan konton ilama qof iyo amoodi lixdan kalena dhaawacyo shalgadiisanga hadeeri kureed markii xalay xilo damba dabku ku hay cisbitaal al xusein oo kiyaala magaalada nasariya ee koonfurta dalka ciraaq dab kun iyo weliba la sheegay inta ku dhaladii qarac cusu sameeya haamaha ogsijiinta ee neefsas neefsasiyaasa bukaanada la dhibaataysan covid nineteen tirada dhimatay weliba laku obsi qabee intii sii kororta iyadoo lama kumada shaqaalaha cisbitaalkaas iyo kuma nagdeen dadkii goobta ka amooday waa shilkii lamaad oo muddo saddex bilood gudaasha kudhiya cisbitaal kadabayow dadka qaba cudurka covid nineteen iyadoo tumiyo iyadoo bili abriil ee lahadhaafi dabku ka hay cisbitaalkayaala magaalada bakhdad weliba ka amooday siyeetii lama qof saaslimada weliba dhaawayaha deeray boqol iyo toban qof kale dhinaca kale booliska iyo dad booliska iyo dad banaanbax dad xanaagsan iyo weliba nishorkooyanaa barxadda cisbitaalkaas lama kumida baabuurta booliiska iyo dab la qabadsiiye ra-iisul wasaaraha ciraaq mustafa alkamadiin iyo yaa la hadli warbaahinta us-oon xaalad deg degaha korogi dalka gaar ahaan gobolka diiqaar oo kiyaaleh magaalada nasariya dalka ciraaq weliba cudurka covid nineteen laku helay datiradii diras ilaa hal dhibic afar milyan oo qofood weliba cudurkaasay amuday datiradii dirow ilaa tomiyo todoba qofood sida dowladii xaqiijiday qoys tumili qofka koban oo afganistanke afganistanha kujeeda iyo weliba laha ku warmahaya in hayo kororan dalasho obsiyo ku qaban inay dhibaateen kooxda taalibaan dadkaasi yahay weliba hadda muddo toddobaada kaxanibanyina dalka turkiga qoyskan oo iska jara owlaad waayeel iyo gebdho iyo weliba markaasi kaxanibanyina gobolka haraad iyo weliba yohokororana gobolka haraad ee galbeedka afghanistan kureed markiio ku obsadeen in kooxda taalibaan dhibaatayda balse dowladda turkiga weli muu ka hadalna arrinta qoyskaas oo muddo toddobaada kaxanibanyin garoonka caalamiga istanbul gobolka haraad ee afghanistan iyo toddobaadkiin kada dambeeyey weliba dagaalo foolkafoole ka dhamaray kooxda taalibaan iyo ciidamada ammaanka dowladdaas oo dagaalo goosgoosa meelo ka dhiya warkii dhegaystayaalisan kula dareertaan raadiyo baydhabantaninkeega intan u kulmaan warkun warlamada amaana allah qofkii warkaana dhaaf weliba reedanka dhegaysada kore bogga internetkanu kalena raadiyo baydhaba dot net